alxamdu lilaah rabi alcaalamiin sala allahu calaa muxamedi wacala aali muxamed waxaan yaro baraarujinayaa xadiis malaa dadka qaarkood weydiiyeen waa xadiiska laba iyo afarsanaad macnaha looga jeedo anahu ra'aa nabiya sala allahu aleyh wasalama yaakhud liudunayhi maa'an khilaafa almaa'i aladii akhada lira'si bimacnaa muraadka laga tilmaamaya waxa weeye biyo cusub buu u qaatay dhegihii oo qoyaankii farihiisa ku hadhay ee uu madaxa markuu masaxay qoyaankii farihiisa ku hadhay waxaan ahayn oo biyo cusub ah ayuu markaa u qaatay dhegaha oo ku masaxay marka kashaadka lagu tilmaamaya waa kaas ka maxfuudka ahina waxa weeye ee isagu saxiixa ahi inuu madaxa biyo cusub u qaatay oo gacmaha markuu maydhay qoyaankii farihiisa ku hadhay biyo aan ahayn oo cusub ayuu markaa faraha ku qooyey markuu faraha ku qooyeyna madaxa ayuu ku masaxay sababta marka waxa weeye ka hore la yidhi waa ushaad yacni riwaayaadka badankoodu waxay ku soo arooreen inaanu biyo cusub u qaadan jirin waa midda kale ee sanadka laftiisa lagu soo wariyey in markaa waxa weeye waxaanu biyaha cusub u qaatay inay tahay madaxa aynay ahayn markaa dhegaha oo dhegaha marka aan la sheegin waata kale axaadiista kale waxaa ku soo aroortay aludunaani min alra'si labada dhegood waxay ka mid yihiin madaxa ayay ka mid yihiin maadaama madaxa ay ka mid yihiin biyihii madaxa lagu masaxayey ayuunbaa iyagana markaysa waxaan markaa lagu masaxayaa labada dhegoodna marka biyo cusub dhegaha loo qaadan maayo laakiin waxa weeye madaxa biyo cusub waa in markaa lagu masaxa waa sidaas markaa muraadka looga jeeda qaala almusanifu raximah llah wa can abi hurayrata xadiidka sagaal iyo afartanaad wa can abi hurayrata radia allahu canhu abi hurayra waxaa laga soo wariyey qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam rasuulki ilaahay waxau ihi laa wuduu'a liman lam yadkur isma allaahi calayhi wax weysi umay sugnaanin liman lam yadkur kii aan xusin ismaallaahi magaca ilaahay yacni calayhi ay cala alwuduu weysada aan ku xusin akhrajahu axmedu axmed baa soo saaray wa abu daawuud ayaa soo saaray wabnu maajah biisnaadin daciif sanad daciifa ayuu ku soo saaray walitirmidiyi tirmidi bay u sugnaatay can saciid ibni zayd oo saciid ibni zayd uu ka warinayo saxaabiga la yidhaahdo casharatu lmubashariina biljanna ka mid ahaa xadiis markaa la micna iyo wa abi saciidin abi saciid bay u sugnaatay naxwuhu mid markaa la mida qaala axmedu imaam axmed waxau ihi laa yahbutu fiihi shayun waxba kuma sugna baabkaa bimacnaa wax ka asaxay ma jirto laa yahbutu fiihi shayun lafdi kaley usoo naqliyaan oo ah markaysaga laa yahbutu fiihi xadiisun yani markaa jayidun bi isnaadin jayidin xadiis markaysagaa sanadkiisa uu jayid yahay kuma soo aroorin oo markaysagaa kuma sugna axaadiista markaa baabkan ku soo aroortay waa dicaaf oo sanadkeeda dacfi baa ku sugan ha yeeshee axaadiistu turuq badan bay leedahay dariiqyada badane ay leedahay darteed bay isku quweynaysaa oo waxa weeye markaa dariiqyada qaarkood dacfigoodu ma darra oo waa mid aan dacfigoodu aan shadiid ahayn oo aanu darray haddii markaa dacfigu aanu darrayna axaadiistu markaa hadday isbirbiirsato waa isquweynaysaa laa tukhaasim ahla beytin biwaaxidin yacni waxa uu yidhi markaysaga yani reer dhan yani ruux keliya adigoo ah yacni ha kula doodi bimacnaa ha kula dagaalamin haddaad doonto reer dhan inaad isu tufto keligaa a mid walba gaarkiisa adigu xoog badnaa tide dee waxaa dhici karta hadday isugu kaa tagaan markaysaga inay waxa weeye kaa khaalib noqon karaan fa daciifaani yaklibaani qawiya laba taag daran baa waxaa suurtooda buu yidhi inay mid xoog weyn ka khaalib noqdaan mid xoog weyn inay ka haalib noqdaan oo laba daciifoo taag darni hadday isugu kaa tagaan oo mid walba gaarkiisa aad uga adkayd dee waxa weeye waa kaa haalib noqonaya marka sidaas aawadeed waa shay la garan karo yacni xiska iyo waaqicana lagu garan karo yacni caqlanna lagu garan karo in waxa weeye haddii dacfigu aanu darrayn inuu isku weynayo saas aawadeed culamada markaysaga muxadisiintu axaadiista dacfigoodu aanu darrayn waa isku quweeyaan oo waxay yidhahdaan yashuddu bacduha bacdan aw yuqawi bacduha bacdan sidaas iyadaa bay yidhahdaan marka culamo badan baa axaadiistan quwaysay oo isku quwaysay waxaa ka mida ibnu abi shayba cabdullahi ibnu maxamed ibnu abi shayba waxa uu yihi sabata lana ana nabiya sala allahu alayh wasalama qaala waxaa noo sugnaatay nebigu inuu yidhi sala allahu alayh wasalam laa wuduu'a liman lam yusami illaah weyse uma sugnaanin kaan ilaahay magacaabin oo bismi illaahi aan odhan sida uu leeyahay waa noogu sugnaatayna waxaa suuroobi karta inuu uga jeedo yacni duruqda ayaa isquwaysay inuu sidaas yadaa uga jeedo ayay u dhowdahay culamada kale ee marka xadiidkan taxsiinisay waxaa ka mid ah ibnu salaax waxaa ka mid ah nawowi waxaa ka mid ah ibnu salaax waxaa ka mid ah markaa ibnu kasiir waxaa ka mid ah ciraaqi waxaa ka mid ah yani ibnu ljawzi oo isagu xadiiskan abu hurayre yidhi xadiisun jayid waxaa ka mid ah ibnu sayid innaas oo culamada markaysa waxaa markaa tirmidiga sharaxday ka mid ah sida neelo awtaarkuba ka soo naqlinayo waxa uu yidhi markaysaga xasan sariixa baabkan waa ku sugan yahay bimacnaa waxa mid mas'alada ku cad oo xasana waa la helayaa waa taxsiiniyey culamada kale waxaa ka mid ah ibnu xajar alcasqalaani mundiri shawkani sadiiq xasan khan albani axmed shaakir culamada dhammaantood waxay markaa yidhaahdeen yani baabkan markaysa waxa waa isquweynayaa oo xadiisku xadiis qawiya ayuu noqonayaa ama markaysa waxan wuxuu noqonayaa xadiis markaa xasan ah ayuu noqonaya bimajmuuci turuqihi dariiqyadiisa marka laisku laysu geeyo waa isxoojinaya hadallada markaysagaa imaam axmed ya ay yidhaahdeen yani sida uu shiikhu hadda usoo naqliyey shay kuma sugna buu yidhi laakiin culamo kale waxay usoo naqliyaan yani markaa baabkan yani ah laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi shay sanadkiisu jayid yahay kuma sugna marka sanadku inuu jayid yahay buu ka nafiyey laakiin muu nafiyin yani cibaarada kale loo soo naqliyay marka lagu socdo in waxa weeye sanadku yani jayid ba ahaane in waxa weeye ay isku weynayaan oo ay xoog isku yeelanayaan sidaas iyada a markaa ma nafiyin marka maadaama culamada tirada badan lihi ay markaa yidhaahdeen baabkani waa axaadiistiisu waa isku weynaysaa macnaha xadiidka markaynu usoo noqonno waxa uu tilmaamaya inaanu weyse lahayn qofka aan magaca ilaahay ku bilaabinoo bismi illaahi odhan markuu weysaysanayo bismi illaahi aan odhan markuu weysaysanayo ibnuqayim aljawziya laftiisu waa quweynaya oo waxa uu ka mid yahay culamada markaysa waxa markaa quweysay saas aawadeed buu yihi dikriga markaysa waxaan weysada wax ka sugnaaday ma jirto mooyaane in bismi illaahina lagu bilaabo marka dambe la dhammaystanaya in la yidhaahdo ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirihi labadaasaa ka sugan buu saasuu zaadulmacaadka ku odhanaya marka waxa weeye culamada qaarkood waxay ku awilayaan yacni in wuduu wayse kaamila in la nafinayo oo waxaa la leeyahay wayse dhammaystiran baan jirin laakiin waysada waa asaxaysaa culamada xagga madaahibta haddii laga eegana yacni culamada badankoodu waxay qabaan waysada markaysagaa bisimka in lagu bilaabaa inay markaa sunno tahay bisimka in lagu bilaabaa inay sunno tahay ahlucilmiga qaarkoodna waxay ku tageen oo riwaaya can imaam axmedna ay ka mid tahay waxay ku tageen waxa weeye in la-aanteed aan weyse asaxaynin sidaas yadaabay ku tageen xanaabilada badankooduna saas yadaabay markaa qabaan kuwa markaa ra'yigaa qaba qudhoodu way kusii kala tageen oo waxay yidhahan qofka hadduu ilaawo ka warran waxay culamada qaarkood yidhaahdeen qofka markaa xasuusan hadduu ogaan uga tago ayayna weyse u asaxaynin laakiin hadduu ilaawo waxa weeye markaysa waxaan markaa in allaha wadaca can ummatii alkhata'a wanisyaana wama stukrihu calayh oo wixii khata ah ama kama ah yani waa laynaga cafiyey sidaas iyadaabay markaa yidhahdeen marka hadduu dhexda isagoo kaga jira xasuusto waa ynu markaa bismi illaahi yidhahdaa marka waa ynu bismi illaahi yidhahdaa marka waxa weeye qowlka raajixa ah waa in waajib ay tahay bisimka markaa in lagu bilaabo waysada oo aan bismi illaahi laga tegin sidaas iyadaabaa raajix ah waayo xadiidka markaysagaa khalqi fara badan ayaa markaa quweeyey ama taxsiiniyey saynu tilmaanay nafyiga xadiidka markaa ku sugan oo laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi waxay markaa yidhaahdeen maadaama xaqiiqadii weyso aan la nafiyin oo waysadii ficil ahaan ay u dhacday qolyaha markaysagaa le waa sunne waxay yidhahdeen waxaanu ku xambaaraynaa idinkuwa majaasun baad ku xambaaraysaanoo waxaa leedihiin sixadii baanu nafyinaynaa oo waxaa lagu xambaarayaa in weyse saxiixa la nafyinayo amaa daatadii weyse lama nafyin marka haddaa majaas ku xambaarteen dee annaguna majaas baanu ku xambaaraynaayo laa wuduu'a liman lam yadkur isma allahi calayhi waxaa looga jeedaa bimacnaa wayse kaamila ayaan markaa u sugnaanin baa loo jeeda laakiin ra'yiga marka ay tilmaamayaan waa ra'yi daciifa waayo culamada usuulku waxay tilmaamaan haddii xaqiiqadu ay suuro geli kari weydo in waxa weeye laba laba majaas ay suurtowdo in markaa labada majaas lagu xambaaro labada majaas ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan in lagu xambaaro ayaa waajiba ka xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan ayaa markaa in lagu xambaaro ay waajibta marka waxa weeye maadaama labada majaaska xaqiiqada ugu dhowaanshaha badan in lagu xambaaro ay tahay labada marka waxa weeye keebaa xaqiiqada ugu dhow ma in kamaan la yidhaahdo mustaxab ah ise in la yidhaahdo markaysagaa yani wa- sixa in la yidhaahdo laa shaka inay sixada ugu dhowdahay wanafyu lilwujuudi uma asixa yani nafyigu wuxuu usugnaaday marka wax la nafyinaya saddex shay mar wujuudka iyo jiritaankaa laga nafyiya waxaasi maba jiraan baa la yidhahdaa marna asixitaankiisaa la nafyiya marna waxa weeye kamaalkaa la nafyiya marka asalna waxa u ah in daatada la nafyinayo oo wujuudkaba laga nafyinayo sidaas iyada abay asalku marka uu yahay marka waxa weeye ee, laba jawaabood baa laga jawaabaya jawaabi waxay tahay in la yidhaahdo ee, daatadii in la nafiyo waa lagu xambaari karaa wax mustaxiila maaha sababtuna waxay tahay waysada la nafyinayaa ee daatadeeda la nafyinaya waa waysadii sharciyada ahayd waysadii sharciyada ahaydna ma jirto ayaa la odhanaya haddaan bisimkii la qaban marka wujuudkii in la nafiyey daatada ahaa oo daatu lwuduu'i sharciya in la nafiyey waaba lagu xambaari karaa xaqiiqada lafteedii waa lagu xambaaraya ficilkan dhacay hadda markaysagaa sii sharciga ama kaasi waa jawaab jawaabta labaad waxay tahay haddiiba majaaz lagu xambaaro majaaska la- haboonaanshaha badan in lagu xambaaraa waxay tahay waa majaaska xaqiiqada ugu dhawaanshaha badan waa majaaska xaqiiqada ugu dhawaanshaha badan aw liaqraba xasal yani bayd noocaasoo kale uu ku tilmaami jira waxaysuma istaxaala alaslu yuntaqal ila almajaazi aw liaqraba xasal goorta waxa weeye ay mustaxiil noqoto yani asalka oo xaqiiqada ahi goorta uu mustaxiil noqdo yani waxaa lagu xambaarayaa yani macnaha majaaziga baa lagu xambaaraya macnaha majaaziga hadduu tacadudo dhowr macno oo majaaziya yani marka ay meesha yimaadaanna waxaa lagu xambaaraya liaqraba xasal yani majaazka ugu dhowaanshaha badan ee xaqiiqada ugu dhow ee la helo ayaa lagu xambaaraya qaacidada noocaasana waxa weeye culammadu yani markaa jamaahiirta culammadu waa ogolyihin hadday maalikiye tahay hadday shaaficiye tahay iyo hadday xanafiye tahayba waa ogolyihin marka sidaas aawadeed yani marka majaaskii xaqiiqada ugu dhowaanshaha badnaa wuxuu noqonayaa sixada ayuu noqonaya marka labadaa jawaabood ayaa labadaba marka laga jawaabo xujada markaysagaa qoladaasi ay ku buraysaa waxaa kaloo lagu soo wariyey xadiis yani marka isaguna odhanaya tawada-u bismi illaah oo amar markaysagaa keenaya laakiin xagga dalaala kan baa ka- ka saleexsan inkastoo kaa culamada qaarkood ay sanadkiisa taxsiiniyeen tawada-u bismi illaah وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده طلحة نك لا يرادو إن مصرفة وحلقة سوريي وحديث كلبية كنتنات عن أبيه أبيه كورين أيه أبيهنا عن جده آووه كورين أيه قال إنه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحن أركي رسولك إلى يفصل بين المضمضة والاستنشاق كلا صار أيه أو كلا يعني فصلين أيه بمعنى كلا سوع أيه يعني اللغلغة iyo sandaarsiga labadaa kala soocay akhrajahu abu daawuudaa soo wariyey biisnaadin daciif sanad daciif uu ku soo wariyey sanadka waxaa ku sugan lays ibn abi sulaym nin la yidhaahdo oo daciif ah bale an imaamu nawowi uu yidhi muxaddi- culammadu waxay ku ijmaaceen oo isku waafaqeen inuu daciif yahay ninkaas waa midda kale yacni talxatu bnu musarif aabbihii oo musarif ah culammadu waxay yidhahdeen jahaala ku sugan sidaas aawadee xaafid ibnu xajar waxa uu odhanayaa yacni majhuul aw maqbuul labada mid buu odhanaya maqbuul haddii la yidhahdana macnihiisu wuxuu noqonayaa waxa weeye haddii aan sanad kale oo mutaabaceeyo lahay la helin yani markaa wuxuu noqonayaa markaysagaa mid daciif ah sidaas iyadaa buu uga jeedaa marka ama majhuul ama maqbuul labada mid buu ka cabiray marka waxa weeye waa jarx waa ta kalea saddexaade awowgii waxaa la ysku hayaa suxbo ma leeyahayo yani markaa ma yahay saxaabi nebiga arkay mise ma aha marka calaa kulli xaal xadiiskani waa daciif ma asixin amaa waxa weeye baabka ku saabsan luuluqada iyo sandaarsiga in la kala fasliyo iyo inaan la kala faslin bal axaadiista kale aan akrino wa can caliyin radia allaahu canhu cali waxaa laga soo wariyey fii sifati lwuduu'i uma tamadmada wastansara halaaan uma tamadmada dabeedna waxa weeye waa luqluqday ee, wastansara waa san markaa daarsaday oo bimacnaa waxa weeye sankiibu intuu biyihii ku eriyey dabeedna markaa uu markaa ka soo yani fiif ka yidhi oo dib uga soo saaray yumadmidu isagoo markaysaa markaa luqluqaya wayansiru yani marka waxa weeye ka sandaarsanaya ka luqluqanaya kana sandaarsanaya min alkafi gacantii xaggeeda alladii kaasoo ya'khudu minhu lmaaa biyaha markaa uu ku qaadanayo bimacnaa waxa weeye sacabkii uu biyaha ku qaaday isagaan markaa biyo kala doonin buu markaa luqluqashada iyo sandaarsigaba hal sacab oo biyo-a buu markaa ku wada samaynayay ee marka waxa weeye sandaarsigana biyo gaara uma qaadanaynin ee luqluqadana biyo gaara uma qaadanaynin ee hal mar buu biyaha markaa usoo qaadanayay dabeedna markii keliya ayuusan daarsigii luqluqadii labadaba ku wada samaynay wayansiru min alkafi aladii ya'hudu minhu lmaa waxaa looga jeedaa midigta laakiin sandaarsiga markaysa waxaad markaa hadda waxaa ku jirta macnihii waxa weeye biyaha in sanka lagu eryayo biyaha sanka lagu eryayena markaa waxa weye midigta ayaa biyihii lagu soo qaaday dee afka la geynayaa iyo sanka sankana la marinaya oo dabeedna markaa lagu eryaya ama waxa weeye sida marka abu daawuud kuma sharxiisa uu ku tilmaamayo yacni bidixda ayuu marka waxa weeye fiifku markaa ku odhanaya riwaayaadka qaarkood sidaas yadaa ku soo arooray oo sii tafsiilinayana waa jiraan akhrajahu abu daawuudaa soo wariyey wanasaa'i iyo nasaa'i ayaa soo wariyey xadiidkan takhriijkiisu waa inoo soo hormaray oo xadiidka afariyo soddonaad ee hore usoo aragnay xadiiskii cali ee baabka weysada awalkeeda aynu ku soo aragnay masaxa bira'sihi waaxidatan oo tirmidi uu saxiixiyey ibnu khusayma saxiixiyey nawowi saxiixiyey ibnu xibbaan saxiixiyey ibnu xajar alcasqalaani uu saxiixiyey bakawi uu taxsiiniyey yani takhriijkiisa horeynu saa ugu soo marka arag xadiiska afariyo kontonaad وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده dabeed waxa uu geliyey nebigu sala allahu alayh wasalam gacantiisii ayuu markaa geliyey oo famadmada yani biyihii buu geliyey oo famadmada markaasuu biyo kusoo qaatay famadmada markaasuu luqluqday wastanshaqa waa sandaarsaday min kafin waaxidin waaxidatin yani min kafin waaxidatin yani markaa sacab keliya ayuu ka luqluqday oo ka sandaarsaday bimacnaa laba sacab oo biyaa uma kala qaadin yafcalu dalika alaaan sidaa waxa uu sameeyey saddex goor oo sandaarsiguna waa saddex goor yani waxa weeye luqluqaduna waa saddex goor markaa saddex sacabuu buu u qaaday saddexdii sacab ayuu mar walba luqluqo iyo sandaarsi buu ku wada samaynayey muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan axaadiista badankoodu waxay ku soo aroortay ee saxiixa ahi in markaa luqluqada iyo sandaarsiga aan la kala faslinaynin ee hal sacab oo biyo ah in markaa lagu wada samaynayo oo markaa laguna luqluqanayo laguna markaa sandaarsanayo marka waxa weeye axaadiista qaarkood waxay tilmaamaysaa ama badankoodu in saddex goor ama saddex sacab in la qaadanayo biyo ah mar walbana laguna luqluqanayo laguna sandaarsanayo riwaayaadka qaarkoodna waxaa ku soo arooray hal sacab keliya inuu saddexda goorba yani markaa ka sandaarsaday kayfkaasina waa jirta kayfiyada kale ee saddexaad waxa weeye waa in la kala fasliyo luqluqada iyo sandaarsiga oo mid walba sacab biyo oo gaara in loo qaado weeye markaa kayfiyada saddexaad kayfiyada saddexaad maadaama ay sidaas tahay culamada qaarkood waxay yidhahdeen baabkaa waxba kama asixin oo wax tilmaamaya in waxa weeye la kala fasliyo waxba kama asixin bay markaa yidhahdeen wax ka sugani baabkaas ma jirto ayay markaa yidhahdeen waxaa ka mid a culamada sidaas iyadaa markaa ku tagtay nawowi oo waxa uu odhanaya sharxulmuhadabka wa ama alfaslu falam yahbut fiihi xadiisun asla wax xadiidkii kuma sugnaanin in luqluqada iyo sandaarsiga la kala fasliyo oo laba biyayo oo kala duwan loo kala qaado وإنما جاء فيه xadيiث طلحة بن مصرف وهuو ضعيif yعni marka waxa weeye xadiiثka طلxة بن مصرف baa ku soo arooray isaguna waa ضaعيif ha yeeshe culamada qaarkood baa waxay yidhaahdeen maye waxyaalo ka sugnaaday waa jiraan waxaana ka mida culamada sidaas yadaa ku tagtay صaaxibu cawn المacbuud abu daawuudka sheikha sharxay ee waxa weeye cawnulmacbuudka leh ayaa marka waxa weeye ka mida culamada ku tagtay in fasliguna u sugnaaday oo waxa uu soo aroorinayaa xadiis tilmaamaya in caliy bna abi aalib iyo cumar afradaa almadmadata min alistinshaaq yani inay waxa weeye kala saareen inay kala saareen luqluqada iyo sandaarsiga inay kala saareen oo bimacnaa kala markaa biyo ama kala sacab mar gaara biyo loo qaatay in lagu markaa mid walba markaa gaar ugu isticmaaleen midna ku sandaarsadeen markalena biyo ku shubteen oo haddana ku luqluqdeen waxayna yidhaahdeen sidaasaanu aragnay rasuulka sala allahu alayhi wasalam oo sameeyey ayaanu aragnay xadiiskaasna waxa uu soo naqlinayaa inuu waxa weeye culamada qaarkood ay quweeyeen culamada qaarkood inay quweeyeen ayuu markaa soo raray xaafid ibnu xajar inuu kasoo naqlinaya taxsiin baan u malaynay adigu calaa kulli xaal bacdu lmuxadisiin oo xadiiska quweeyey ayuu sheegaya dabeedna wuxuu odhanayaa labada mid waliba fasliga iyo wasligu in la isdhex geliyo iyo in markaa la kala fasliyo labaduba waa sugan yihiin ha yeeshee waxay axaadiistu u badan tahay buu yidhi wasligay u badan tahay oo in yacni markaa sacab keliya laguna luqluqdo laguna sandaarsado sidaas bay axaadiista rasuulku sala allahu alayh wasalam u badan tahay sidaas baana fadli badan bay noqonaysaa waxaa kale oo xusid mudan kitaabka markaa cawn almacbuud waxaa alifay maxamed ashraf ayaa alifay laakiin khata madbaciya dhaco waxaa loo nisbeeyey shamsulxaqa alaabaadi ayaa loo nisbeeyey shamsulxaqa alaabaadina waxa uu alifay kitaab liha gaayat lmaqsuud sharx sunani abi daawuud laakiin cawn lmacbuud waxaa iskale maxamed ashraf قال المصنف رحمه الله وعن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا أنس وحلق السور إلى رالها كالنقض إنه للنبي صلى الله عليه وسلم وحو أركين وفي قدمه مثل الظفر ninkaas ay ku sugan tahay adinkiisa wax markaa sida ciddida oo kale ah oo lam yusibhu lmaau yacni in sida ciddida oo kale ah bimacnaa qadarkeeda la eg oo lam yusibhu aanu gaadhin almaau biyihii aanu gaadhin adimada lagu maydhayo oo fa qaala markaasuu nebigu waxau ihi sala allahu calayhi wasalam irjic noqo oo fa axsin wuduu'aka waysadaada wanaaji akhrajahu abu daawuuda waannasaa'iy wa abu daawuud iyo nasaa'i ayaa xadiidka soo wariyey xadiidkuna waa xadiis saxiixa weeye culammada saxiixisay waxaa ka mid a ibnu khusayma waxaa ka mid a abu cawaana waxaa ka mid a imaam axmed oo yidhi isnaad isnaaduhu jayid sanadkiisu waa fiican yahay sanadkiisu waa fiican yahay waxaa ka mid a ibnu lqayim iyo ibnu tarkumani albanina waa saxiixiyayoo irwaa'u lkhaliilka ayuu isaguna ku saxiixinaya axaadiis kale oo la macnaayna waa jiraan oo yani iyaguna soo arooray waxaa ka mid a xadiidka markaa khaalid ibnu macdaan can bacdi asxaabi nabiyi sala allahu alayhi wasalam khaalid ibnu macdaan taabicii ayaa wuxuu odhanayaa aswaajtii nebiga sala allahu alayh wasalam buu lafdi ku odhanaya lafdina wuxuu odhanaya asxaabtii nebiga qaar ka mid a qaar lafdi wuxuu ku odhanayaa aswaajtii nebiga sala allahu alayh wasalam afooyinkii nebiga qaar ka mida ayaa waxay i sheegeen marna wuxuu odhanayaa saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam qaar ka mid a waxay i sheegeen in waxa weeye nin weysaystay oo waysadii marka aynay gaadhin qadar yar oo adinkiisa ka mid ah ayaa waxa weeye oo dirham laeg in dirham la-eg oo adinkiisa ka mid a ayayn markaa biyihii gaadhin faamarahu nabiyu sala allahu alayh wasalam an yuciidahu an yuciida alwuduu'a waasalaa nebigu wuxuu amray inuu soo celiyo waysada iyo salaadaba inuu soo cesho ayuu nebigu amray sala allahu alayh wasalam marka xadiiskaasna waa la micno waana ka ibnu tarkumaani iyo ibnulqayim iyo ay quweynayaan waa xadiidkaas weeye marka waa isla macno xadiid kaleo waxaa weeye uu muslim saxiixa kusoo wariyey cumar ibn khadaab laga warinaya ayaa jira can cumar ibn khadaab radia allahu canhu ana rajulan tawada'a fataraka mithla dufrin calaa qadamihi ninbaa weysaystay markaasu wuxuu ka tegey in waxa weeye ciddi la-ag oo adinkiisa ku sugan oo aan biyii gaadhin fa absarahu nabiyu sala allahu alayh wasalama faqaala irjic faaxsin wuduu'aka markaasaa nebigu arkay markaasuu ku yidhi orodoo noqo oo waysadaada markaa wanaaji farajaca uma sallaa rawaahu muslim yacni ninkii waa noqday dabeedna marka isaga waa tukaday riwaayaadka qaarkood oo muslim aan ku soo aroorin waxay sheegayaa farajaca fatawada'a uma sallaa waa noqday waa weysaystay dabeedna markaysaga markaa waa tukaday marka xadiidkaasna calaa kulli xaal waa la micno oo muslim baa saxiixa kusoo wariyey ka fiqi ahaan waxaa laga qaadanayaa in haddii waxa weeye qadarkii layna amro in la maydho wax ka mid a haddii laga tago inaan waysadaasi markaa asaxaynin ayaa laga qaadanaya oo qadarkii markaa waajibka ahaa in la maydho haddii markaa bacdi ka mid a ama qayb ka mida laga tago inaynay markaa asaxaynin oo la odhanayo waysadii ku noqo sidaas ayaa markaa xadiiska laga qaadanaya oo laga daliishanaya marka waxaa weeye xubnaha layna yidhi maydha inay waajib tahay waysada in la wada gaadhsiiyo ayaa markaa laga faa'iidaysanaya waata kale markaysaga adimaduna inay yihiin marka xubnaha la maydhayo inay ka mid yihiin oo in marka waxa weeye iyagoo aan markaa khufayn iyo waxba aan la sidan in adimadii la masaxaa inayna ku fillayn ayaa marka iyadana marka waxyaalaha laga faa'iidaysanayo ka mida waxaa kaloo ku sugan in ruuxa jaahilkaa la irshaadiyo ama wax loo tilmaamo taasina ay noqonayso alamru bilmacruuf yacni macruufka in la amraayo oo wanaaggii la amraayo sidaas iyadaa inay noqonayso ayaa ka mid a waxyaalaha marka laga faa'iidaysanaya xadiidka ha yeeshee waxaa la isweydiiyey marka la yidhi orod oo noqo oo waysadaada wanaaji maa waysadiiba dib baa loo soo bilaabayaayo sida loo wanaajinayaa waa in wayse cusub laga doonto mise sida loo wanaajinayaa waxaa weeye qadarkii markaa qalalaa in markaa la qooyo oo intii uun la maydho sida loo wanaajinayaa waa sidee saynu soo marray waysada waxaa ku sugan tartiib baa ku sugan oo siday u kala horrayso in loo kala horraysiiyo weeyaan marka waxa weeye meesha qalalani haddii ay tahay meel waxa weeye xubna ka dambeeyaan yacni intaad markaa meeshii iska maydho inaad waxa weeye xubnihii ka dambaysana ka tagtaa markaysagaa mashruuc ma ah ee waxay markaa culammadu ka leeyihiin laba qawl ra'yigii shaadka ee xanafiyada marka la yska dhaafee lahaa tartiibtu waajib ma aha marka kaa la yska daayo laba qawl bay ka leeyihiin qawl odhanaya yacni meeshii qalalayd baa la maydhayaa dabeedna wixii ka dambeeyeyna masalan oo kale hadday gacan ahayd meesha qalalani meeshii qalalayd marka la maydho yacni intii ka dambaysayna iyadana markaysaga weysadii waa dhammaystiraysaa oo madaxii masaxaadiisii hadday tahay iyo hadday addimada maydhisteeda tahayba marka wixii ka dambeeyeyna waad maydhaysaa taasi waa qawl qawl kale wuxuu leeyahay maya waxa weeye waysadaa hore mid kalea laga doonanaya mid kale ayaa laga doonanaya marka weliba markaa riwaayada ama xadiidka odhanaya faamarahu an yuciida alwuduu'a waasala wuxuu amray nebigu sala allahu alayh wasalam inuu waysada iyo salaada labadaba ku cesho ayuu amray xadiidka laftiisu waxaad mooddaa inuu daahir ku yahay oo ku cad yahay ama u dhow yahay marka inuu sariix ku yahay in markaa waysadii dib loogu noqonayo oo waayo oo nebigu wuxuu amray baa la yidhi inuu waysada iyo salaadaba dib ugu soo celiyo inuu waysada iyo salaadaba dib ugu soo celiyo ayuu nebigu sala allahu alayhi wasalam amray ayaa xadiisku markaa tilmaamaya celinta markaa waysadii dib loogu soo celiyaana waxay noqonaysaa min jadiid in waysadii laga soo bilaabo oo wayse cusub lala yimaado sidaas iyadaa ayay markaa noqonaysaa ha yeeshee xadiiskaas culamada qaarkood baa daciifiyey oo markaa ibnu xasmi oo kale xadiiska waa daciifiyo waxau yihi xadiidku waxa uu yahay markaysagaa saxiix ma aha saxiix ma aha ayuu markaa u yidhi waa xadiis daciifa waayo lama sheegin cidda uu khaalid ibnu macdaan oo taabici ahay uu ka maqlay lama sheegin bayhaqi laftiisuna waxa u odhanaya waa mursal laakiin waxa weeye sida raajixa ah ee muxaqiqiinta markaysagaa culammadu ay qabaan waa inuu xadiidku saxiix yahay weeyaan haddii waxa weeye xadiidka la yidhaahdo saxaabadii nebiga sala allahu alayh wasalam cid ka mida sidaa tidhi oo laga soo raro oo sida kale xadiidku dhibaato aanu ulahayn xadiidku saxiix buu noqonaya waayo lianna jahalata asaxaabiyi laa tadur saxaabiga markaysagaa jahalada laga jaahil ka yahay wax dhibaato ama keensanayso in la sheega iyo in marka waxa weeye la magacaabo iyo inaan la magacaabin farqi ma kala laha hadalka markaysagaa ibnu xasmina culammadu waa radiyeen oo waxaa culammada qaarkood yidhaahdeen xadiidku saxiix weeye marka usuushayada lagu socdo iyo marka usuusha ibnu xasmi lagu socdo labadaba saxiix bay ku tahay laakiin ibnu xasmi usuushiisii waa khilaafay usuusha marka culamada kale marka lagu socdo xadiidku saxiix weeye oo saxaabada kii marka waxa weeye laga soo wariyaaba waa kii kale marka haddaan la magacaabin laakiin la garanayo inuu saxaabi yahay waa saxiix xadiidku waana sida markaysa waxaa markaa muqararka ku ah ku qoran yacni kutubulmustalax markaa muqararka ku ah ee ku sugan haddii lagu socdo sida uu ibnu xasmi qabo usuushiisa haddii lagu socdo lafteeda inuu saxiixiyay ahayd oo waayo riwaaya markaysa waxaa markaa jayida ayaa waxaa ku soo aroortay can bacdi aswaaji nabiy sala allahu alayh wasalam ibnu xasmina wuxuu qabaa afooyinka nebiga sala allahu alayh wasalam dhammaantood waa wada tayib waana wada siqo inkastuu markaysagaa saxaabada qaarkood niqaasho ha yeeshee markaysagaa zawjaadka nebiga sala allahu alayh wasalam cid ka mid ah waxba markaysa waxaan markaa kama sheegay waxa uu yidhahdaa waa wada siqaat buu yidhahdaa waana wada ma'muuniin waayo ilaahay waxa uhi yani markaa alkhabiisaatu lilkhabiisiina walkhabiisuuna lilkhabiisaati watayibaatu litayibiina watayibuuna liltayibaat marka maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu tayib yahay zawjaadka nebiga o dhamay sala allahu alayh wasalam waa wada tayib waa wada tayibaat maadaama caynkaa yihiin oo xadiidka riwaaya ay soo aroortay can bacdi aswaaji nabiy sala allahu alayh wasalam oo cillo kale xadiidka aanu u haynin waxay ahayd inuu markaysaga xadiidka saxiixiyo marka xadiidkaasi waxa uu kutusinayaa in waysada iyo salaadaba dib loogu noqonayo haddii salaad loogu tukadayna salaaddii lagu tukaday in dib loogu noqonayo waysadiina in dib loogu noqonayo sidaas iyadaabuu markaa tilmaamay marka calaa kulli xaal faaxsin wuduu'akana waxay la micno tahay oo lagu fasiraya ijmaal baa nowcan ma ku jira laakiin markaa riwaayada kale ayaa sii bayaaminaysa macnaheeda faamarahu an yuciida alwuduu'a waasala riwaayada kale ayaa sii bayaaminaysa marka waxa weye waysadii dib baa laga soo bilaabayaa oo meeshii iqallalaydu maan gaar u maydhayaa wixii ka dambeeyeyna waa maydhayaa sax ma aha ee sawaabku waxa weeye in markaa min jadiid awalka in laga soo bilaabayo waxaa kaloo xadiidka laga daliishaday culammada qaba muwaalaadku inay waajib tahay waysada markaysaga in muwaalaad lagu sameeyaa oo aan la kala jarin inay waajib tahay culammada qabo oo xanaabiladu ka mid tahay xadiidkan waa daliishadeen shaaficiyadu muwaalaadku waa sunnay leeyihi marka xanaabiladu xadiidka waxay u daliishadeen maadaama nebigu sala allahu alayh wasalam uu amray inuu waysadii dib ugu noqdo ninkaasi oo dib u soo celiyo aanu odhanna waxa weeye meeshii ku qallalay maydh aanu sidaas iyadaa odhan waxay ku tusinaysaa inay waysadii hore iyo tan maadaama aynay xidhiidhsanayn qadarkan hadda aad ka dabageynaysaa inaynay ansaxaynin marka muwaalaadku inuu waajib yahay xadiidku daliil noogu yahay bay yidhahdeen marka masaa-isha lagala baxay xadiidka oo culamada qaarkood ay kala baxeen buu markaysagaa ka mid yahay marka waana qowl qawi ah qowlka muwaalaad laakiin fasliga yar ee waxa yaray u dhexeeyaan wax dhibaato a male laakiin waxaa loo jeedaa markaysagaa wakti yani markaa dheer inuu udhexeeyo ta noocaas ah weeye markaysagaa ta la diidaya wakti dheer inuu dhexeeyo ayaa la diidaya wa canhu ay wa can anasin xadiidka lixiyo kontonaad wa canhu ay wa can anasin qaala kaana rasuulu llaahi sala allahu alayhi wasalama yatawada'u bilmuddi waxa uu rasuulku sala allahu alayhi wasalam ahaa yatawada'u mid weysaysta bilmuddi dhegley mid ku weysaysta ayuu ahaa dhegley biyo ah ayuu ku weysaysan jiray waa sida haalibka ah wayaqtasilu waa maydhan jiray bisaaci saac buu ku maydhan jiray afar dhegley ilaa khamsati amdaadin ilaa shan mud laga gaadho yacni saac ilaa shan mud inta ka dhexeeya saac waa afar markaa mud weeye ilaa shan mud laga gaadhayo intaa inta udhaxaysa ayuu ku maydhan jiray muttafaqun calayhi bukhaari iyo muslim baa isku waafaqsan xadiidkana waxa uu kutusinayaa inkastoo xadiid kale oo la nooca oo dhegley saddex meelood loo qaybiye laba meelood ahaantood inuu ku weysaystay hore inoogu soo sheegay isku meel inuu axaadiista iska raaciyaana ay ku fiicnayd waxaa laga qaadanayaa in markaa biyaha lagu weysaysanayo in la yareeyo ayaa laga qaadanayaa oo aan markaa biyaha lagu israafin saac buu ku maydhan jiray ilaa khamsati amdaadinna waxay markaa kutusinaysaa bimacnaa waxa weeye waa taqriib iyo ugu dhowaansho ahaan taxdiid loogama jeedo xadiid kaleoo saxiixana waxaa ku soo arooray in nabiga sala allahu alayh wasalam iyo zawjadii zawjaadkiisa mid ka midii inay faraq ku maydheen faraq faraquna waxa uu yahay bay culammadu yidhahdeen waa saddex saac markaa saac iyo badh ayaa markaa qofkiiba ay noqonaysaa inuu markaa ku maydhay sidaas yadaa ayay markaa noqonaysa qadaruu ku weysaystana waxaa ugu yarayd sidaan horeba usoo sheegnay dheglay saddex meelood laga dhigay laba meelood ahaanteed baa ugu yarayd in markaa ka sugnaatay oo ka asaxday inuu ku weysaystay qadarkaasaa ugu yar xadiidka toddobiyo kontonaad wacan cumara radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama maa minkum min axadin yatawada'u fayusbiqu lwuduu'a cumar waxaa laga soo wariyay ilaah raalliha ka noqday inuu yidhi rasuulki ilaahi sala allahu alayh wasalam waxa uu yihi maa minkum min axadin qof idinkama mid aha qofkaasoo yatawada'u markaa weysaysanaya oo fa yusbiqu yani markaa kaamil yeelaya ama taam yeelaya alwuduu'a waysada oo bimacnaa xubnaha wada gaarsiinaya uma yaquulu dabeedna odhanaya ashhadu an laa ilaaha ila allah waxdahu laa shariika lah ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha ay an laa macbuuda mid la caabudaa oo xaqun xaq ahi yani markaa fil wujuudi inaanu ku sugnayn ila allahu allah mooyaane ama ashhadu waxaan qirayaa an laa ilaaha mid la caabudaa inaanu ahaanin xaqun xaq inaanu ahaanin ila allahu allah mooyaane waxdahu yacni xaaluu keligii yahay munfaridan laa shariika lahu xaalaanu waxa wadaaga a lahayn wa ashhadu anna muxammadan waxaan qirayaa muxammadna cabduhu ilaahay addoonkiisii inuu yahay wa rasuuluhu iyo ilaahay rasuulkiisii sala allahu alayh wasalam uu soo dirtay ilaahay inuu yahay sidaas dabeedna markaysa waxaa markaa yacni yidhaahda ilaa futixat lahu abwaabu ljanna yacni marka waxa weye sidaas markaysagaa mid ma yidhaahdo oo intuu weysaysto oo waysada taam yeelo yani ma yidhaahdo ashhadu an laa ilaha ila allahu waxdahu laa shariika lah wa ashhadu anna muxamadan cabdu warasuuluh ilaa futixat lahu abwaabu ljanna ilaa hadduu sidaa yidhaahdana waxaa loo furaa albaabada jannada ayaa loo furaa riwaayaadka qaarkood waxay ku darayaan yani albaabada jannada ee markaysagaa sideedda ah baa loo furaa akhrajahu muslimun muslim baa saxiixiisa kusoo wariyey wtirmidiyu tirmidina sunankiisuu ku soo wariyey wazaada tirmidi waxa uu ziyaadiyey allahuma jcalnii min atawaabiina wajcalnii min almutaahiriin allahuma jcalnii ilaahw iga yeel min atawaabiina kuwa markaa toobadkeenka badan yani mid ka mida iga yeel wajcalnii waxaad iga yeeshaa min almutaahiriina kuwa isaahirinaya isnadiifinayana ilaahw markaa iga yeel mid ka mida xadiidka culamada qaarkood waa daciifiyeen dhammaantiid qadarka hore iyo qadarka dambaba iyadoo muslimna soo wariyey waxaa ka mid a culamada markaa daciifiyey abu ciisa tirmidi sunankiisa waa ku daciifinaya xadiidka oo waxau odhanayaa haadaa xadiisun fii isnaadihi idiraabun walaa yasixu can nabiyi sala allahu alayhi wasalama fii hada albaabi kabiiru shayin waxa uu yidhi xadiiska sanadkiisa waxaa ku sugan isbaraanbarin uu xadiisku iska hor imanayo oo sanadkiisa ikhtilaaf fara badan oo markaa isgaraacaya ayaa ku sugan nebigana sala allahu alayh wasalam baabkaas bimacnaa waysadii marka la dhammaystiro wax dikriya oo la odhanayo erayada iyo wax la mida in la odhanayo kama asixin oo kama sugna wax weyni kama asixin bimacnaa wax weyn oo baabkaa ku sugani ma jiro ayuu tilmaamaya tirmidi inkastoo xadiidka daciifiyahay haddana culamada qaarkood ayaa qadarka hore ee xadiidka saxiixiyey oo muslim baaba ka mid a oo muslim waxaa markaa yani saxiixiisa kusoo saaray isagoo xadiidku musnad ah waxaanu markaa waxa weeye ku xukumaysaa macnaheedu ay tahay inuu sixa ku xukumo uu yidhi xadiidku waa saxiix culamada kale ee saxiixisayna ibnu khusayme iyobaa ka mid ah axmed maxamed shaakir iyo yani albani iyo adigu culamada markaysaga muxadisiinta haalibkoodu markaysaga may raacin tilmidi ee waxay markaysaga ku raaceen yani muslim bay ku raaceen xadiisku inuu saxiix yahay ama ziyaadada allahuma jcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin culamada qaarkood waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen ziyaadadaasaa gaar daciifa u ah culamada markaa gaarka u daciifiyey ziyaadadaasna yani marka waxa weye culamada qaarkood oo waxay yidhaahdeen qadarkaasi ma asixin waayo waxa weye iyadoo waxaa ku sugan ikhtilaaf fara badan saa ku sugan bay yidhahdeen ha yeeshee waxa weeye marka la leeyahay xadiiska ibdiraab baa ku sugan culammadu waxay kaga jawaabeen ibdiraab kasta ama iskhilaaf kasta oo xadiis ku dhacaa wax ma daciifiyo laakiin ibdiraabka ama ikhtilaafka wax daciifiya ibdiraabku waa isbaraanbarin xadiisku iska hor yimaado oo sanadkii la isku khilaafo ama matnigiisu iskhilaafo ikhtilaafkaasaa la yidhaahdaa yani markaa ibdiraab laakiin ikhtilaaf kasta markaa dacfi ma keensado ee ikhtilaafka xagga markaysa markaa quwada iyo xoogga markaa isu dheeliga tiran ee aan kala xoogga badnayn ee aan la kala arjaxi karaynin ee midkood in la qaataa ka kale in la qaato aanu ka mudnaansha badnayn taasaa waxa uu yahay mid markaa ibdiraab keensanayo daciifin laakiin haddii la kala arjixi karo oo haba iskhilaafee midkoodna marka uu yahay raajix kuwa kalena marjuux ay yihiin yani xaalka noocaasa markaa ibdiraab wax daciifinaya oo dacfi keensanaya ma aha xadiiskanna waa saasi la eguyi oo ikhtilaafka ku sugani waa ikhtilaaf kale xoog badan oo la kala arjixi karo maadaama ay sidaas yadaa tahay in xadiiska lagu daciifiyaa ma suuragal aho ibdiraabkii wax daciifin jiray ma aha marka xadiidku waa qawi muxaqiqa kitaabkuna waxa uu maray ziyaadadu inay daciifo tahay qadarka horena uu saxiix yahay ha yeeshe calaa kulli xaal xadiisku waxa uu leeyahay yani ziyaadada dambena shawaahid bay leedahay shawaahid kale oo sawbaan iyo markaysaga laga soo wariyey ayay leedahay sidaas aawadeed buxaafid ibnu xajar yani markaa uu ka jawaabay oo uu tilmaamay ziyaadada lafteedu inay shaahidi leedahay taas sariixiisuna ay tahay ziyaadadu inayna daciifo ahayn inuu u jeedo sawbaan oo keliya ma ahe duruq kalena waa la sheegay oo ay markaa leedahay sidaas aawadeed ba markaysa waxaan markaa maxamed naasirudiin albani raxmatullaahi calayhi oo yidhi xadiisku markaysa waxaan markaa xataa ziyaadadu waa saxiixo oo sidaas iyadaa ugu tegay macnaha waxa weeye haddaynu u soo noqonno macnaha waxa weeye waxa uu faa'iidaynayaa marka waysadii la dhammaystiro dikri la odhanayo waktigaa la sharciyeeyey ashhadu an laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutaiin dikriga noocaasa in la yidhaahdaa in fadli ay badan tahay oo sunnadii nebiga sala allahu alayh wasalam ay tahay in sidaas la yidhaahdaa waa tawxiid iyo duco inay markaa mashruuc tahay oo afdal ay tahay ayay markaa ku tusinaysa waxaana markaa culamada qaarkood yidhaahdeen sida ibnulqayim aljawsiya kitaabkiisa la yidhaahdo zaadulmacaadka waxa uu ku odhanayaa waysada wax dikriya oo ka sugan marka la weysaysanayo wax dikriya oo in lagu dhawaaqa ay tahay laba shay baa jira kow marka la bilaabayo bismi illaahi waa inaad tidhaahdaa waysada oo aad bismika ku bilowdaa markaad dhammaystana waa inaad tidhahdaa ashhadu an laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lah waashhadu ana muxamadan cabduhu warasuuluh allahuma ajcalnii min altawaabiina wajcalnii min almutatahiriin amaa waxa weeye waysadii oo la wado oo aad ku dhex jirto wax dikriga inaad tidhaahdaa iyadu markaa wax daliiloo ku soo arooray ma jiro waxba kama sugna oo baabkaa waxba kama ansixin oo dad baa waxa weeye markay weysaysanayaan xubin kastaba waxbay akhriyaan qaar ay marka akhriyaan qur'aan iyo qaar marka ay ducaystaan oo midigta markay maadhayaan ay yidhahdaan allahuma actinii kitaabii biyamiinii ilahu kitaabkayga midigta iga sii oo markay bidixda maydhayaan ay yidhahdaan ilahu kitaabkayga bidixda ha iga siinin bidixda ha iga siin sidaas oo kale laakiin baabkaa wax ka asaxa oo ka sugani ma jirto sidaas aaweed bay culamada qaarkood ay yidhahdeen asal ma laha adkaarta la odhanayo marka waysada lagu dhex jiro wax asala ma laha ayaa culamada muxadisiinta qaarkood sheegay saas aawade waxay noqonaysaa min baabi bidac bidca ayay noqonaysaa oo aynay ahayn marka in la- lala yimaado oo markaa la sameeyo adkaartaas oo lagu kaaftoomo markaysaga waxaa keliya inta markaysaga soo aroortay ama wixii kale markaysaga waxaa dikriya calaa sabiili ittifaaq aan waysada ula qastaynin inaad marka waxa weye dikri uga dhigayso adoo qur-aan iska akhrisanayaad waysadii bilowday oo ku banaantay qur-aankaaga inaad iska akhrisato ama waxa weeye markaysaa xanaadahoo dikri iskaga sugan ayaad waysadii bilowday bismillaahi baad ku bilowday dabi dikrigaagii baad ka wadata yacni waxa weeye ta noocaasi waxa weeye dhibaato kuma sugna waa markaysaga fadli iyo ajir buu qof ku helaya laakiin waxaa la diidaya waxa weeye waa dikri xubintan in layla gaar tahay oo loo sharciyeeyey ee in waktigaa la yidhaahdo loo sunneeyey yani markaa loo ictiqaadinayo sidaas markaa loola imanayo waxaa kaloo xadiiska laga qaadanaya albaabada jannadu inay sideed tahay waayo xadiiska waxaa ku soo aroortay ilaa futixat lahu abwaabu ljanna abwaabu ljannati athamaaniya albaabada jannada ee markaysagaa sideedda ah ilaa markaysaga waxan markaa loo furo baabu lmasxi cala alkufay baab waxay u tahay labada kuf marka in la masaxo baabkeedi weeye ay hada baabu lmasxi cala alkufayni weeye xadiiska sideed iyo kontonaad can almugiirati bni shucba radia allahu canhu qaala kuntu maca anabiyi sala allahu alayh wasalama fatawada'a mugiiratu bnu shucba waxaa laga soo wariyey inuu yidhi waxaan markaa weheliyey nebiga sala allahu alayhi wasalam baan weheliyey oo aan la joogay fatawada'a markaasaa nebigu weysaystay fa ahwaytu markaasaan waxaan markaa yacni doonay ama waxa weeye markaa waxaan markaa soo fidiyey yacni gacmahaygii lianzica si aan markaa u siibo qufayhi labadiisa quf labada markaysaga haraga ee ugu jira marka addimada yacni markaa inaan ka bixiyo ayaan marka waxa weeye gacmaha usoo fidiyey ama usoo iishay cibaaraadka mid walba waa ku fasireen in la yidhahdo miltu ama la yidhahdo madadtu yani markaysa waxaan waan soo fidiyey yacni yadaya labadayda gacmood baan soo fidiyey ama miltu waa usoo iishay lianzica qufayhi si aan labadiisa quf ama labada harag uga siibo fa qaala markaasaa nabigu waxau yihi sala allahu alayh wasalama dachuma iska daa buu yidhi labadan quf iska daayo iska dhaaf waxba ha siibin fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn sababtuna waxay tahay waxaan geliyey adkhaltuhumaa labada addin baan geliyey daahiratayni xaalay labada addin yihiin daahiratayni waxa daahirki waa labada addin daahiratayni xaalay labada addin yihiin daahiratayni laba daahira labada addinba iyagoo daahira ayaan geliyey labada quf fa masaxa markaasuu masaxay nebigu sala allahu alayh wasalam calayhimaa labadii qof korkoodii ayuu masaxay muttafaqun calayhi waa la isku waafaqsanya bukhaari iyo muslim baa soo wariyey xadiidkana waxa uu tilmaamayaa in waxa weeye almasxu cala alkhufayn in loo shardiyo iyagoo marka waxa weeye qofku dahaaro qabo inuu geliyo inuu gashado in loo shardiyo bimacnaa masaxaadda uu masaxayo ayaa loo shardinayaa isaga oo dahaaro qaba oo dahaaro sharciga qaba oo dhammaystiran inuu marka addimada geliyey sidaasaa loo shardinaya oo haddii isagaan dahaaro qabin ama dahaaradiisu aynay kaamil ahayn yacni isagoo caynkaa ku sugan hadduu gashado inuu masaxo ma ahe waa inuu bixiyaa oo dabeedna addimada maydhaa intuu siibo waa inuu addimada maydhaa marka baabkan la yidhahdo almasxu cala alkhufayn waa labada qof in la masaxo labada qofna waxay ahaayeen waa shay sida markaa sharabaadka oo kalea loo gashan jiray sida haalibkaana harguu ka samaysnaa waa harag sidii sharabaad oo kale ah oo addinka markaysa waxaa markaa la gelinaya qabowgiiyo waxyaalaha noocaasana addinkii waa ka celinaya marka sidaas aawadeed waxaa laynoo markaa shareecada fudaydkeeda ka mida iyo yani sahlanaanshaha shareecada laynoo sahlay oo laynoo khafiifiyey in laynoo baneeyey adimadii inaynu masaxno oo iska dhaafno markaysagaa intaynu siibno inaynu maydhno labada qof intaynu siibno inaynu maydhno inaan laynoogu waajibin haddii shuruuduhu dhammaystirmaan axaadiista ku soo aroortayna aad iyo aad bay u badan tahay sidaas aawadeed culammadu waxay yidhahdeen axaadiista masx al khufay sheegaysaa waa mutawaatir bimacnaa waa axaadiis aada u fara badan oo jamaacaada aan markaysagaa tiradooda la koobayn oo badan baa soo wariyey ilaa toddobaatan saxaabi baa soo wariyey baa la yidhaahdaa yani almasx cala alkhufayn marka waa axaadiisku waa badan shuruudaha loo shardinayo kow waxa ah waa in markaa isagoo tahaaro dhammaystiran ku sugan waa inuu markaa gashadaa labada khuf oo haddaanu tahaaro qabin in waxa weeye aanu masaxaynin ee uu siibayo addimada maydhayo tahaaradaasina waxaa looga jeedaa tahaaro kaamila ayaa laga tilmaamaya tahaaro kaamila looga jeedaa sida jamaahiiru ahlicilmi qabaan oo shaaficiyaduna ka mid tahay qarna waxay yidhahdeen waxaa looga jeedaa tahaarada bimacnaa najaasa iyo wax la mida waa inuu ka daahir yihiin addimadu laakiin qowlkaas waa la daciifiyo sababta loo daciifiyey waxay tahay yani tahaara mar hadduu sharcigu itlaaqay oo sheegay macnaha sharcigaa in lagu xambaaraa macnaha luqawigaa ka horaysa wallafdu maxmuulun cala sharciyi in lam yakun fa mutlaqu lcurfiyi yani lafdiga waxa lagu xambaara waxa uga horeynaya waa macnaha sharciga ah marka atahaarata sharciya ayaa ugu haboonaansha badan in lagu xambaaro waana tahaara kaamila bal waxaad ka warantaa haddii waxa weeye u weysaysto oo wysaysadii weysadii markuu soo wado ayuu dabeed addinkii hore maydhay addinkii hore markuu maydhuu kii labaad isagaan weli maydhin buu kii hore geliyey markaa qufkii dabeedna kii labaad ayuu dabeedna maydhay iyadoo addinkii midig uu ku jiro qufkii uu ku jiro dabeedna kii labaadna markuu maydhay ama addinkii bidixna uu maydhay ayuu isagana qufkii geliyey haddii laga eego yacni waysadii weli yadaan dhammaystirmin ayaa labadii kuf midkood la geliyey waysadii weli markaa kaamil may ahayd haddii si kale loo eegana labada addimbe iyagoo tahaaro qaba ayaa la geshay xaalka noocaasa maxaa markaa lagu markaa yacni camal falaya ma in waxa weeye shardigii uu oofsamay oo la masaxayo oo masxi bannaan yahay miyaa lagu camal falayaa mise waxaa la odhanayaa markaysagaa maya haddii aan labaduba markaysagaa wada tahaaro qabin oo iyadoo markaa labadaba tahaaradu u dhan tahay aan markaa lagu bilaabin gelinta la gelinayo waa la maydhayaa oo la masixi maayo masaladaas waxaa ku sugan laba qowl laba qowl baa ku sugan labada qowl markaysagaa waxa uu leeyahay qowlka markaysagaa shaaficiyadii ay ku tegayaan maya markaysagaa tahaaro dhammaystiran markaysagaa ma jirin dahaaradiina markaysaga ma tajazuayso waysadii intaasaa wayse qabto intana ma wayse qabto markaa ma suuragal aha saas aawoodee mar haddaan labada addimbe wada wayse qabin oo aan tahaaradii markaa u dhammayn oo aan la kaamil yeelin xaalka noocaasa waa la maydhayaa oo la masixi maayo oo waayo labaduba inay tahaaro qabaan baa gelinta la gelinayo loo shardiyey oo laga tartiibiyey mar haddii markaa waxa weye labaduba inay tahaaro qabaan loo shardiyey dee iyadoo midkood aan tahaaro qabin ayaa markaa mid ahaan la geshay labada addin markaa mid iyadaan dahaaradii weli gaadhin ayaa markaysaga waxan markaa kii kale la gashay marka calaa kulli xaal masalada noocaasa khilaaf baa ku sugan bacdu ahlicilmina waxay yidhaahdeen maya waxa weeye markaysaga waa iska asaxaysaa oo fa innii adkhaltuhumaa taahiratayn bay markaa soo gelaya masaaisha xadiiska markaa ku tacalluqdee markaa laga qaatay ka mid marka daahirka xadiiskay daliishanayaa shaaficiyadiiyo qolyaha la mid xadiiska sagaal iyo kontonaad walilarbacati canhu ila nasaa'iya afarta sunaan waxaa u sugnaado ay muqiiro ka warinayaan nasaa-i marka laga reebo ana nabiya sala allahu alayh wasalama masaxa acla alkufi wa asfalahu nebigu inuu masaxay qofka xaggiisa sare iyo xaggiisa hoose labadaba wa fii isnaadihi dacfun sanadkiisana waxaa ku sugan taagdarro xadiidkan waxa uu ku saabsan yahay qofka alkeebaa laga masaxaya ugu horeyn xagga markaa haddii laga eego xadiidka sugnaanshihiisa xadiidka waxa weeye a'immada xadiidku waa daciifiyeen oo waxay yidhahdeen waa xadiis daciifa culamada daciifisayna waa fara badan tahay waxaa ka mid a imaamu shaafici waxaa ka mid a imaam axmed waxaa ka mid a markaa bukhaari waxaa ka mid a abu daawuud waxaa ka mid a abu xaatim waxaa ka mid a abu zurca waxaa ka mid a tirmidi waxaa ka mid a daara qutni waxaa ka mid a ibnu xasmi waxaa ka mid a ibnu jawzi waxaa ka mid a ibnu qayim waxaa ka mid a zaylici waxaa ka mid ah albani yacni dhammaantood waa daciifiyeen ya culamo kaloo lamida marka xadiisku waxa uu yahay waa xadiis markaa daciifa wey waxaana loo sheegay ilaa afar xillo xadiiska waa mida markaysaga irsaal baa lagu sheegay oo duruqda qaarkood markaysaga mugiire lama sheegin marka inuu mursal yahay oo katib lmugiira uu xadiiska irsaaliyey katib lmugiirana waxa uu ahaa markaysaga taabici buu ahaa sidaas iyada aba markaysaga raajixa baa layihi irsaal waa lagu gana waa lagu sheegay xadiiska waa mida waxa kaloo lagu daciifiyey kaatibka markaa mugiire laftiisu waa majhuul kaatibka mugiire laftiisu waa majhuul waa midda markaa saddexaade xadiiska waxaa sanadka ku jira waliid ibnu muslim nin la yidhaahdo oo markaysaga mudallisa xadiiskana waa cancanayey xadiiskana waa cancanayey marka waxa weye ilaa afar cillo ayaa xadiiska loo sheegay marka waa xadiis daciifa mar hadduu daciif yahayna wax xukuma laga qaadan maayo waayo fi saxiixi gunyatun can idaciif axaadiista saxiixa ah ayaa lagaga maarmi karaa axaadiista daciifka in lagu camal falo xadiiska lixdanaad wa can caliyin radia allahu canhu qaala low kana addiinu bira'yi lakana asfal lkufi awlaa bilmasxi min aclaah cali bn abi aalib waxaa laga soo wariyay ilaa ralliha ka noqday inuu yidhi low kaana addiinu bira'yi hadday diintu ku sugnaan lahayd bira'yi marka waxa weye ra'yi iyo sidaasay ila tahay iyo maskax ra'yi un hadday ku sugnaan lahayd lakaana asfalkufi waxa uu ahaan lahaa kufka xaggiisa hoose bimacnaa haragga addimada la lagu sito ee sharabaadka oo kale ah xagga hoose in laga masaxo ayaa waxay noqon lahayd awlaa mid ka mudan bilmasxi masaxaadda la masaxayo min aclaahu xaggiisa sare la masaxayo oo waayo kufka dee xaggiisa waa la iskaga socon jiray waqtiyada qaarkood iyadaan kababa loo gashan waqtiyada qaarna kabaa loo gashan jiray marka xagga hoose waa ayaa ka mudnaansha badnaan lahaydo xagga marka waxa weeye lagula tumanayo dhulkii lala marayo ee markaysaa markaa lagula soo tumanayo meel walba waxa weeye markaysaga waa xagga hoose marka hadday diintu ra'yi ahaan lahay ra'yi ma ahe waa sharci iyo waxyi munazala weeyaani xagga hoose in la masaxaa ka fiicnaan lahayd innaga siday inala tahay oo ka mudnaan lahayd in xagga sare laga masaxo waqad ra'aytu rasuula allahi sala allahu alayh wasalama yamsaxu calaa daahiri khufayhi waxaanan arkay buu yidhi haddaan cali ahay rasuulkii ilaahi sala allahu alayhi wasalam oo masaxaya calaa daahiri khufayhi labadiisa khuf xaggooda sare masaxaya akhrajahu abu daawuuda abu daawuud baa sunankiisa ku soo saaray biisnaadin xasan sanad xasana ayuu ku soo saaray halkan waxa uu ku tilmaamay xadiiska inuu sanad xasana kusoo ku soo saaray abu daawuud ibnu xajar laftiisuna talkhiisu lxabiirka oo kitaab kale oo uu qoray ah waxa uu ku yidhi yacni abu daawuud baa xadiiska waxa uu ku soo saaray biisnaadin saxiix marka halkaana sanadka sixa ayuu ku xukumay halkanna sanadka xusni buu ku xukumay inuu xasan yahay shaykhulalbaanina xadiiska waa saxiixiyey oo waxau ihi labada qowle ibnu xajar xadiiska ka leeyahay qowlka sawaabka ahi waxa weeye waa xadiisku inuu saxiix yahay oo sanadkiisu saxiix yahay qowlkaasaa sawaabnimo badan buu yihi waxaanuu markaa ku saxiixiyey albani irwaaga iyo mishkaadkaba waa ku saxiixiyey xadiiskuna waxa uu tilmaamayaa in markaa diintu aynay ra'yi ahayn sidaas aawadeed waa inaan marka waxa weeye wixii sharciga lagaaga sheego aanad markaa ra'yigaaga iyo maskaxdaada iyo caqligaaga waa inaanad ka horgeynin ama ka hormarin waayo ahlu sunna waljamaca waxay qabaan idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima annaqlu naqli waxaa la yidhahdaa waa sharciga waayo waa la soo raraa haddii sharciga iyo caqligu iska hor yimaadaan sharcigaa la hormariyaabaa ahlu sunnuhu qabaan laakiin ahlubidacu dhammaantood maxay qabaan idaa tacaarada alcaqlu wannaqlu qudima alcaqlu haddii caqligi iyo sharcigu iska hor yimaadaan caqligaa la hormarinayaabay ahlubidac dhammaantood qabaan sidaas aawadeed bay u lumeen oo masaa'il badan oo sharciga ku soo arooray ay yidhahdeen aqbali mayno waayo caqligaan aqbali karin caqligana waxay u jeedaan caqligooda qaldan ayay u jeedaan waayo dadka cuquushoodu waa mukhtalif waa kala duwan tahay waana mutafaawita layta shicrii biayi caqlin yuusanu lkitaabu wa sunnatu ayaa ibnu taymiya xamawiyada ku yidhahdaa bal waxaa caqliga kitaabka iyo sunnada lagu miisaamaya waa kee oo marka uu waafaqo la qaadanaya kitaabki iyo sunnihii markay caqligaa khilaafaanna laga tegaya kitaabki iyo sunnihii bal caqliga laysku waafaqsan yahay yani markaa laga horumarinaya kitaabkiiyo sunnada waa kuma ma caqliga muctaziliga maka jahmiyada maka markaa jabariyada maka waxa weeye maaturiidiyada maka ashaacirada maka waxa weeye markaa saxaabada iyo salafka laga hayaba ee waxa weeye siday markaa mareen markaa ku sugnayd miya marka waxa weeye yani ahlu sunna waljamaca waxay qabaan in waxa weeye caqliga iyo naqligu hadday iska hor yimaadaan in naqliga la hormarinayo oo sharciga la hormarinayo sababtuna waxay tahay oo sharciga loo hormarinayaa lianna sharca macsuumun waa waxyi waana macsuum oo khata waa laga dhowray ilahay baa ka ilaaliyey inaa naxnu nazalna dikra wa inaa lahu laxaafiduun amaa cuquushu marka macsuum ma aha oo cuquusha bini aadamku ee aan caqliyada ambiyada ahayni dee macsuum ma aha waa gafayaan waa khaldamayaan waa marka waxbay garan waayayaan waa kacakufayaan marka sidaas aawadeed in la yidhaahdo yani caqligunbaa markaysaga la raacayaa yani sidaas iyada abay markaa qalad u tahay marka waxa weeye cali bn abi aalib wuxuu burinayaa qolyaha albidaca ee odhanaya yani caqligu wax kasta oo ku tusiyo inuu xasan yahay ma xasanahu alcaqlu fahuwa xasan wamaa qabaxahu alcaqlu fahuwa qabiix wax kasta uu ku xukumo caqligu inuu wanaagsan yahay inuu wanaagsan yahay baa lagu xambaaraya wax kastoo caqligu uu ku xukumo inuu xun yahayna inuu xun yahay baa laga soo qaadaya marka caqligunbaa mutabaco la raacaya ilaahayna inama amrin in caqliyada la isla noqdo oo rabbi muxuu yidhi fain tanaasactum fii shayin faruduuhu ila allahi walrasuuli in kuntum tu'minuuna billahi walyawmi alaakhir haddaa wax isku khilaaftaan ilahi iyo rasuulkiisa u celiya baa la yidhi rasuulkana waxaa markaa loo celinayaa markuu noolaa isagaa la isula tegayey markuu dhintayna nebigu sala allahu calayhi wasalam axaadiistiisaa loo celinaya oo loo noqonaya ilahayna sida loogu celinaya waxa weeye kitaabkiisa qur'aankaa baa la isula noqonaya marka waa kitaabka qur'aanka ah iyo axaadiista rasuulka sala allahu alayhi wasalam ee saabidka ee nebiga ka sugan labadaasaa la isula noqonaya lama odhan fain tanaasactum fii shayin farudduuhu ila alcaqli haddaad shay isku khilaaftaan caqliga u celiya lama odhan laakiin waxaa la yidhi ilah iyo rasuulkiisa u celiya wama ikhtalaftum fiihi min shayin faxukmuhu ila allah faxukmuhu ila alcaqli lama odhan marka waxay culammadu yidhaahdaan sida ibnu taymiyaba uu tilmaamay aslu dalaali kulli man dalla alra'yu cid alla cidda baadiyowday baadidooda waxaa asal u ah oo gun u ah ra'yiga bimacnaa wuxuu u jeedaa ra'yiga oo ay ka hormariyeen sharcigii oo ra'yigoodii ay qaateen sharcigii markaa ay ka tageen sidaas iyadaa baadida cidda luntay oo dhan yani markaa aabe baadidooda u ah waxaa kaloo xadiidku inoo tilmaamaya nebigu sala allahu alayh wasalam qofka inuu ka masaxay xagga sare ayuu inoo tilmaamaya xadiidkani siduu ugu soo arooray nebigu sala allahu alayh wasalam xagga sare qofka inuu masaxay axaadiis kale oo ku soo aroortayna waa jirtaa oo markaa mugiiratu bnu shucba laftiisa laga warinayo oo mugiiratu bnu shucba waxaa ka asaxay inuu yihi nebigu sala allahu alayhi wasalam ayaan arkay oo markaa weysaysanaya dabadeedna markaa waxa uu masaxay labadiisa kuf daahirkooda ayuu masaxay xaggooda sare riwaayadaasna waa riwaaya saxiixa riwaaya saxiixa riwaayadaasi weeye culamada muxadisiintuna waa tilmaamay inay saxiix tahay marka calaa kulli xaal axaadiis kale oo ayidaysaana waa markaa waa jirtaa xadiiskii horena calaa kulli xaal waa khilaafsan tahay saas aawadeed ayay culammadu waxay yidhaahdeen walaxaadiisu saxiixatu yani kulluha tukhaalifuhu xadiiska hore ee masaxa acla alkufi wa asfalahu axaadiista saxiixa dhammaantood waa khilaafaysaa oo nebigu sala allahu alayh wasalam qofka xaggiisa hoose ma masixin ee xagga sare oo keliya ayuu masaxay xagga madaahibta ahlucilmiga waxay culamada qaarkood yidhaahdaan in xagga sare la masaxaa waa waajib in xagga hoose lagu daraana oo lala sii masaxaana iyaduna waa afdal bay yidhaahdeen sidaas aawadeed waxay yidhahdeen xagga sare oo keliya hadduu masaxo masxigii waa ka guday oo waa ka asaxay laakiin xagga hoose oo keliya hadduu masaxo masxigaasi kama gudin oo kama asixin qowlka raajixina waxa weeye sunnadu inay tahay in xagga sare oo keliya in la masaxo oo xataa xagga hoose in la masaxa inaynay sunno ahayn ay ziyaado tahay muxdas ah waayo nebigu sala allahu alayh wasalam maadaamaanu xagga hoose masixin oo xagga sare oo keliya masaxay sunnihii rasuulku waxa uu noqonayaa in xagga sare oo keliya la masaxo qowlka raajixi waa sidaas wa can safwan ibni casaal safwan ibni casaal waxaa laga soo wariyey radia allahu canhu ilaahi raalliha ka noqdee qaala inuu yihi kaana rasuulu llahi sala allahu alayh wasalama ya'muruna rasuulki ilaahay waxau ahaa midna amra idaa kunna safran haddaanu nahay markaysa waxaan markaa yani qaar safraya safran waxa weye waa ism faacil safran ay musaafiriina haddaanu nahay markaysa waxaan markaa safran ay musaafiriina qaar sadcaala haddaanu nahay wuxuuna amray anlaa nanzica inaanaan inaanaan siibin khifaafana inaanaan siibin yani khufafka aanu gashannahay inaanaan siibin alaatatan halaaata ayaamin walayaaliyahunna saddex maalmood iyo habeenadooda inaanaan siibin buuna amray ilaa min janaabatin janaabo inaanu ka siibno yani marka aanu janaabo markaysa waxaan marka inay nagu dhacdo aanu janaabo u siibna mooyaane si kale inaanan u siibin ayuu nebigu sala allahu alayh wasalam na amray markaanu sadexaal ku sugannahay walakin min ghaaitin walakin yani marka waxa weeye istidraak waxaanay noqonaysaa macnihii hore lasoo sheegay lidkeeda inay noqonayso ilaa markaysaga min janaabatin yani ilaa waxay ahayd yani istisnaa min annafyi qaacidaduna waxay tahay alistisnaau min annafyi isbaatun shay markaysa waxa nafyi ah oo la yidhi sidaasi sidaa ma aha haddii wax laga soo reebo waxa laga soo reebay waxay noqdaan musbat siday culammaduba qaacida ahaan ku sheegaan alistisnaau min annafyi isbaatun walistisnaau min alisbaati nafyu wax la sugay haddii wax laga reebo waxa laga reebay waxay noqonayaan nafyi wax la nafiyey oo la diiday haddii wax laga reebana waxa laga reebay waxay noqonayaan musbat wax la sugay marka ilaa min janaabatin yani waxay noqonaysaa janaabo mooyaane oo janaabada waa ka siibayna laakiin haddaba waa istidraak oo macnihii jumlada hore lagu soo sheegay macna cagsi u aba iyaduna qaadanaysaa macnihii hore markaysaga jumlada hore lagu soo sheegay waxay noqonaysaa janaabada iyada waa loo siibaya haddaba laakinta waxa ka dambeeya waxay noqonayaan haddaba nafyi oo muxuu macnuhu u dhacayaa walaakin laa nanzicu ha yeeshee uma siibayno min haa'itin yacni markaa saxaro naga timaaday u siibi mayno wa bawlin kaadi u siibi mayno wa nawmin hurdo u siibi mayno maadaama markaysa waxaad markaa ilaa min janaabatin musbat ay noqonayso janaabadu in loo siibayo ay musbat noqonayso qaacidada iyadoo lagu dareerinayo alistisnaau min annafyi isbaatun waxay noqonaysaa istidraagka ka dambeeya in markaa jumlada uu ku jiraa inay cagsi noqonayso ha yeeshee looma siibayo dheh ha yeeshee looma siibayo uma siibayno yani markaa hadday saxara naga timaadiyo hadday kaadi naga timaadiyo haddaanu seexano midnaba u siibi mayno akhrajahu nasaa'iyu nasaa-i baa soo saaray watirmidiyu walafdu lahu lafdiguna tirmidi buu usugnaaday wa ibnu khusayma ibnu khusaymana waa soo saaray wa saxaxaahu labadooduba waa saxiixiyeen tirmidi iyo ibnu khusayma culamada kale ee saxiixisay waxaa ka mid ah ibnu xibbaan oo waxau yihi xadiisku waa saxiix yani saxiixiisuu kusoo saaray waxaa kaloo ka mid a culamada saxiixisay khataabi oo waxa u yihi sanadkiisu waa saxiix waxaa kaloo ka mid a culamada saxiixisay bukhaari oo waxa u yihi asaxu xadiisin fi tawqiit wakhtiyeynta masxiga loo wakhtiyeynayo wakti loo sheegayo xadiidka ugu sixada badan ee ku soo arooray waa xadiidka safwaan ibnu casaal marka hadduu ugu sixo badan yahayna baabkana wax ka asixeen wuxuu noqonayaa isagu sixadiisu inay geed ka go-an tahay bukhaari agtiisa wa saxaxahu nawaawiyu fi lmajmuuc nawaawina xadiidkan waa saxiixiyey oo majmuuca sharxulmuhadabka ayuu ku saxiixiyey wa bnu xajar fi lfatxi ibnu xajarna fatxulbaariga ayuu isaguna ku saxiixiyey waxasanahu lalbaniyu fi lirwaa'i waalmishkaah albani sheikha la yidhaahdaana waxa markaa uu xadiidka ku taxsiiniyey irwaaga iyo mishkaadka waxaa kaloo xadiidka taxsiiniyey muqbil ibnu haadi alwaadici raxmat ullaahi calayhim jamiica sababu taxsiinna waxa uu yahay oo sanadka ku jira nin la yidhahda caasim ibni abi najuud saaxibu lqira'a waxau ahaa imaamu xujatu fi lqira'a xasanu lxadiid xadiidkiisana culammadu waa taxsiiniyaan culamada qaarkood oo daciifiyey waa jiraan laakiin tadciifinta la daciifiyey waa kayru saxiix sawaabkuna waxa weeye inuu xadiidkiisu xasan yahay oo culamada muxaqiqiinta in badanoo ka midi saasay ku dareereen waxaana jira weliba duruq kale oo musaabaca ah oo raacay ee caasim ayaa jira
macnaha uu xadiidku markaa sheegayo waxa markaa uu tilmaamaya in waxa weeye waktiyada safarka lagu sugan yahay khufafka saddex markaa habeen iyo saddexdooda maalmood inaan la siibaynin oo la masaxayo alleelay hal arrin baa laga siibayaayo halkaa arrin waxa weeye hadday janaaba kugu timaaddo siday doontaba janaabadaasi ha kugu timaaddo janaaba hadday kugu timaaddo ama isku ixtilaam oo markaa hurdo ha kaaga timaado ama si kaleba ha kaaga timaadee waxa weeye maydh baa kugu waajibtay masaxaadanna waysay wax ka tartaaye maydh waxba kama tarto sidaas aawoodee waajib waxaa in la siibo oo la maydho sidaas iyadaa ayaa waajib ah janaabadii waxa weeye waa burinaysaa masxigii yacni waa kaa burinaysa oo bimacnaa waxa weeye inaad dib u masaxdo ayay xataa kaa manxinaysaa ilaa aad siib siibto oo aad soo maydhato marka waxa weeye saddexdaa maalmood iyo saddexdeeda habeen waxay ku gaar yihiin waa kii musaafirka iyo sadcaalka ahaa ama kii aan sadcaalka ahayn isaga axaadiista soo socotay inoogu iman doontaa waa maalin iyo habeen intuu masaxaya wuxuu kaloo xadiisku inoo tilmaamaya xadasul akbarkiinu inay tahay waxaa loo siibayaa xadasul asqarkii waysadu hadday kaa jabto inaan loo bixinaynin markaysagaa la weysaysanayo dabeedna markaysagaa la masaxayo intaynay muddadu kaa dhammaanin laakiin hadday muddadu kaa dhammaato waxa weeye waa inaad siibtaa dabeedna markaysagaa din haddana markaysagaa u tahaaro qaadataa oo markaad markaa tahaaro qaadato yacni dabeedna aad gelisaa adimadaada labadii qof iyo adoo tahaaro kaamila ku sugan amaa waktiga uu ka bilaabanayo masxigu goormuu ka bilaabanaya ma marka la xidhuu ka bilaabanaya ma marka la masaxay ee ugu horraysa ayuu ka bilaabanayaa marka waxa weeye xadas dabadeed ma marka la wayse jabay markaad gashatay ay kaa wayse jabto saddexdaa goor yamaa laga bilaabanaya darteed markaa soo socdaynu kaga warrami doonaa wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka atub ilayk